إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee deegaanka ceelasha biyaha ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed lagula beegsaday qaybo ka mid a gobollada shabeellada hoose iyo baay iyadoo xalay sidoo kale weerar lagu qaaday fariisin ciidan oo ku yaala gobolka bakool ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada garoowe ayaa qarka u saaran inay la wareegaan shacab etoobiyaan ah oo u badan sirdoon matalaya dowladooda lix xubnood oo uu ku jiro taliyihii booliiska ee degmada bardaale ayaa lagu dilay dagaal shalay dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed wiil yar ayaa ku geeriyooday xeebta magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada garoowe ayaa sheegaya inuu xumaaday amniga magaalada ayna dhibaatooyin kala duwan kala kulmayaan askarta maamulka puntland kulan saacado badan qaatay loogana hadlayay qodobo muhiim ah ayaa ka dhacay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran guddoomiyihii hore ee deegaanka ceelasha biyaha ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen magaalada muqdisho rag hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ku dilay mukhtaar nuur geesey oo ahaa guddoomiyihii hore ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale geesey ayaa soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka lafoole sidoo kale qarax khasaare dhaliyey ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagula beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku qayilayeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan saddex askari dhanka gobolka bayna xala rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed wasiirka tamarta iyo macdanta ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu weeraray xaafadda buulo jamaaca ee magaalada baydhabo wasiirka ayaana qaraxaasi ka badbaaday laakiin waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa wasiirkan hoygiisa xala lagu weeraray ayaa lagu magacaabaa iimaan cali cabdi waxaana uu sidoo kale burbur xoogan soo gaaray dhismaha guriga dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada waajid ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray inay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
xamse cabdi barre ayaa khudbad u jeediyey koox haween ah oo qaabilsan inay u heesaan ciidamada dowladda federaalka markay madaxdu khudbaynayaanna u alalaasaa kuwaasoo sidoo kale ka shaqeeya isku soo baxyada xamse ayaa sheegay in haweenkan ay ku daaleen dagaalka keligoodna aysan ku filnayn kaalinta lagu aadiyey balse wuxuu hadal handadaad u muuqda u jeediyey ganacsatada iyo bulshada kale si uu dhaqaale uga helo anigu gabdhahan halkan jooga ee wejiyadooda garanaya weligood way kusoo jireen dagaalkan ma rabo maanta inaan intan hadda fadhida halkan la hadlo oo qaarkoodna tuutihii u qabaan oy dagaalkaba ugu jiraan safka hor jiraan qaarkoodna qayladii ka dhammaatay qaarkoodna la soo qarxiyey dhibaato badan soo mareen qaarkoodna habeen iyo maalin ay u taagan yihiin ayagu maaha dadka lala hadlayo dadkaan la hadlayaani waxaa waaye waa gabdhaha soomaaliyeed ee jaamacadaha ka baxay ee dhakhaatiirta noqday ee iskuullada dhigta ee businesska haysta ee magaalada jooga ganacsatada waaweyn ee kambaniyada waaweyn leh ee malaayiinta dollar haysta ee iska dhaqan ayaan la hadlayaa madaxda jaamacadaha iyo iskuullada ayaan la hadlayaa madaxda isbitaallada ee businesska ah dadkana daweeye way mahadsan yihiin ayaa intaasiba dadka wax badan bitiraan way mahadsan yihiin laakiin waxaan leeyahay dagaalka kusoo biira xamse ayaa muujiyey quus badan isagoo sheegay in ciidankiisa iyo haweenka la socdaahi aanay ku filnayn dagaalka balse wuxuu muujiyey in dadka shacabka ah ay taageersan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo uu sheegay inaysan garab siinayn dalkani sidaa unbuu ahaanayaa in dadka view people dadkan aadka u yar oo tirada inta leeg leeyahay gabdhaha inta leeg inay ayagu maalin walba maray ordaan maray maxaan ku dhahay dhahaan eh, u hiili qarankaaga giwlo ama geeri koox yar oo dadka inay or orodo lagagama adkaan karo nimankaas waxaa looga adkaan karaa waa xaqiiqada aan soo sheegno xaafadaha aan degannahay waxaa naqaanaa adima waxay kula tahay inan inaan inaan la garanaynin magaalada meesha ka degan yihin waa la yaqaanaa mana sheegays marka xaggee booliis ku arkayaa marka xaggee nabad sugid ka arkaysaa xaggee military ku arkaya ciidankan aan hubaynayno aan dilayno xaggee ka arkayaan kaas waa kuwuba joogaay gurigan bu joogaay xamse wuxuu qiray inay ku guulaysan la'yihiin inay bulshada geliyaan dagaalka aan kood ahayn oo laga hagayo washington waxaa ilaa ay hadda aan ku guulaysan laanahay inaan kulligeen go-aan qaadano oo nimankaas dhaafno qaar ka mid ihi dadkeenu way cabsanayaan waxay ku leeyihiin haddii dowladdaa la rabaa inay dowladdaa la rabaa ammaankayga inay sugto waa legitimate waa hadal gar ah waa sax laakiin dee su-aashu waxay tahay keebaa horreeya horta madaxda dowladda federaalka ayaa laba sano ka hor jeedinayey hadallo hanjabaad ah oo ay ku sheegayeen inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka saarayaan waddanka oo dhan balse hadda waxay qirayaan inay ku fashilmeen ayagoo jabkooda dusha ka saaraya dadka shacabka ah
magaalada garowe ayaa qarka u saaran inay la wareegaan shacab etoobiyaan ah oo u badan sirdoon matelaya dowladooda maxamed aamin ayaa ka waramaya
bulshada ku dhaqan magaalada garoobe ayaa bilaabay inay qaylo-dhaan ka muujiyaan dad etoobiyaan ah oo u muuqda kuwo ka badanaya bulshada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan etoobiyaanka ayaa wata dhibaatooyin badan oo isugu jira kuwa caafimaad kuwa dhaqaale iyo kuwa dhaqan intaba waxayna halis ku hayaan magaalada iyo mustaqbalkeeda haweeney ka mid ah maamulka hoose ee garoobe guddoomiyena ka ah xaafadda wadajir ee garoobe ayaa qulqulka etoobiyaanka faraha badan ku macnaysay duulaan lagu soo qaaday dhulka soomaaliyeed annaga etoobiya inta qoomiyood ay ka kooban yihiin baa nagu soo guuray waxa weeye oo magaaladayadii qabsaday iyo gobolladayadii reer puntland oo dhan annaga reer garoowe haddaan hayno waxa nala midaba maba jiraan laamigaasay jiifjiifaan ansha xumada nadaafad xumada diin la-aanta ku dayashada carruurtii ku dayanayso dharka xunxun oo jeexjeexan madaxa kufoosha xun dhibaatada aan ku qabno horta ma malayn kartid ilaahay baa loo xisaabaa shaqadii oo dhan waa la wareegeen gabdhihii baa baalishkii sitaha kan tuugsanaya wuxuu rabaa biyihii inuu kaa qaado wuxuu rabaa raashinkii inuu adiga kaa qaado wuxuu rabaa lacagtii inuu kaa qaado wuxuu rabaa inuusan magaaladii lacag gelina uu seexdo derbiga seexdo waxaa arkaysaa naagtii ilmihii odaygii wixii oo dhan derbi bay hurdaan wax walbana adigii bay rabaan inay kaa qaadaan tabartaya ma aha waa qaadi weynay dalkii waa u jeedaan oo dhaqaale la'aan baa ka jirta annaga dadkayagii muqmaalka ahaa waa bakti waxa weeye midda xigta xoog hadda waxay heer waxay marayaan ay taleefanadii furanayaan dadkii handadayaan gabdhihii ku boodayaan dhibaataan ku qabnaa dadka hanala ka saaro haweenaydan ayaa waxay intaasi ku dartay in etoobiyaanka haatan ay marayaan inay dadka handadaan una sheegaan soomaalida in carruurtooda ay dhulka yeelan doonaan mustaqbalka dhow kaa tiraahdid halkaan mabamaa anaa iskale ku leeyay ciidan anaa iskale mid baan waxaa iri waxay tiri uurkaan inaan ku dhalo uu waxaan rabaa reer garoowa noqdo waxa weeye mustaqbalka uu dhalasho garoowe ahaana uu qaato dadkan waa dad baddoona bad bay doonayaan dal bay doonayaan waxa weeye dadkayagii baa baaba'ay baddayadii bay raadinayaan waxa weeye aniga mooji dowladdu danay ka leedahay sidoo kale dhalinyarada ayaa ka cabanaya dadkan etoobiyaanka ah waxayna sheegeen inaysan shacab ahayn balse ay yihiin ciidamo lasoo dirsaday si ay waddanka u qabsadaan badanaana ula wareegaan magaaladii hadday tuugsi noqoto iyo hadday baalish noqoto iyo hadday shaqo noqoto iyo macal habliya wixii oo dhan bay shaqada kala wareegeen nimanka etoobiyaanka niman shacaba ma ahan waa dad gebigoodaba dee wadamanitariyaa wey marka dawladdu waxayna ka codsanaynaa dee dadka inay nagalaga kaxeeyo culayskaan naga dulqaado nimanka etoobiyaanka weliba ajaanibtu badana nimanka etoobiyaanka baynu ka cawanaynaa waddan oon dawladdiisa awood iyo midna aan lahayn haddii lagu soo bato oo baddeeda aanan ceshan karin oon xuduudaheenna aanan kontarooli karin haddii lagu soo bato oo ii sheegay dadkii joogay oo waddaniga ahaa soomaaliya badankeedaba way tahriibtay intii waddanku soo hartane inka badan hadday u timaado ajaaniiba shaqooyinkii yaryaraa aniga aan helaynay oo carruurteena amba aan ku korsanayn aan macnaha tahriibka aan iskaaga day lahayn ajaanibtii baa lagu wareejiyey oo itoobiyaanka dee een bad ma laha waa la wada og yahay wuxuu asiga waddankan uu ka aruuriyey buu wad- ee, baddana noogu iibsanayaa marka een waxgaradka soomaaliya waxaan ka rabnaa arrintaas inay dhiidhiyaan oon eegaan itoobiyaanka buuxdhaafiyey magaalada garoobe ayaa ummadda dhaxal siiyey dhibaatooyin badan dadkuna waxay aad ugu soo celcelinayaan dareenkooda ah in dadkan ay yihiin ciidamo anugu sideynaba halkaasay wada fadhiyaan soomaalida way wada gaajaysan tahay carruurtooday nagu soo fasaxeen hablahooday nagu soo fasaxeen meelal walba ayagaa taagan oo caseeyadooda iyo ba- tuugsigooda iyo waxooda isku wato oo ayagoo min- minitari oo iskugu jiro oo maxay ahayd waxay iskugu jiraan minitari boolis inta nala joogta aniga aan u malayno shicib shicib maaha waa wada dowlad naha inay naga ilaaliyaan baan rabnaa waddanka dhan ma aha keliya puntland laakiin soomaaliya oo dhan bay ku soo badanayaan saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qorsho lagaga hortago dowladdu waa inay fikirtaa waa inay maanaj garaysaa soomaaliya maamul goboleedyada dhammaantood kulli way ku soo badanayaan dee dalka dhan bay imanayaan saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dee qorsho lagaga hortago oo waxa weeye een, dhibaatooyinka ay geysanayaan sidoo hadda waxaa arkaysaa waxyaalaha ee, aynan arki jirin oo soomaaliya ku arki jirin oo ay la yimaadeen waxaa ka mid ah gabdhihii bay keeneen oo baalashlayaal ah gabdho baalashlayaala dabeetana dhaqankaas waa lasqaadsiinaya hadhowdii oo wuxuu noqonayaa dhaqan oo soomaalidu qaadato oo waxaa la arki doonaa hadhowdii gabdho baalashlayaal oo soomaaliyeed arrintaana haddaan wax laga qaban waa arrin maxaa la yidhahdaa aad u seefidaysa itoobiyaanka ayaa horay u buuxdhaafiyey somalilan iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka bari sida boosaaso sidoo kale waxay aad u joogaan iyaga oo fara badan gobolka galgaduud gaar ahaan cabudwaaq dhuusamareeb iyo goroceelba way kusoo qulqulayaan arrintan ayaa keeni karta khatar weyn oo halis ku ah sii jiritaanka dalka soomaaliyeed iyo dadkiisa lix xubnood oo uu ku jiro taliyihii booliiska degmada bardaale ayaa lagu dilay dagaal shalay dhex mara ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan iska hor imaad culus oo u dhexeeya askar ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maalintii shalay ka dhacay gudaha degmada bardaale ee gobolka baay halkaas oo saraakiil iyo askar dhimasho ay dhaawac ku noqdeen dagaalkan ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan eelwareedyo ku sugan degmada bardaale ayaa soo sheegay in dagaalka lagu kadiyey ciidanka daacadda u ah cabdicasiis laftagareen oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed saraakiisha iskahorimaadka lagu dilay waxaa ka mid ah caliyo baarow oo maamulka koonfur galbeed ugu magacawnaa taliyaha booliska degmada bardaale iyo askar kale tirada guud ee dhimashada ayaa lagu sheegay lix xubnood oo u badan dhinacyadii dagaalamay sargaal u hadlay ciidanka daacadda u ah cabdicasiis laftagareen ayaa xaqiijiyey in dagaalkii shalay ay kala kulmeen ciidanka kale ee khilaafka uu kala dhexeeyo ay ku waayeen taliyihii booliska ee degmada bardaale taasi oo muujinaysa in dagaalka looga intaal roonaaday ciidanka cabdicasiis laftagareen ilwareedyo kale ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex sargaalo kale dagaalkan ayaa daba socda dagaallo culus oo gudaha degmada hore ugu dhexmaray labadan ciidan wiil yar ayaa ku geeriyooday xeebta magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya xeebta liida ee magaalada muqdisho waxay qaaday wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dhalinyaro u dabaaltagay xeebta badda xilligay qaadisay wiilkan ayaa waxay ahayd mid aada u kacsan qaar badan oo dhalinyarada ka mid a ayaana ka haray halka uu wiilkan u bareeray inuu galo sidii ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii halkaa ku sugnaa dhalinyarada goobta joogtay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warameen sidii ay wax u dhaceen iyagoo sidoo kale sheegay in wiilka ilaa iminkala la'yahay cunuga u jeedi laakiin markaa u jeedi usoo xagga wowdii waxaa dhahay madaanka hiraa dhahay meeshaan halis waaye kafuuwaa dhahay cunugiina way fiiri markaa fiiri waa ka dheeraal markaas cunuga oo xagga yumbuula ka arka markaas Ni- waxaa dhahay nigaane waa baashaal waa dhahay ninle tacanta taayo arkay markaas kuwo xarfaamiinto sheegay afkoodna ma kasaayo markaas cunugii isugu jir dadkaana anoo sheeko cunugii saan firoona mariiqisna waaye qof malag wada ma la celin karo yah soo laaba meeshaan mool waaye dadku way qaadaysaa dabeer lagu jira iyadoo lahayo cunug gale yah waxaa ugu dambaysa cunug hadda sheegaya ujeeda oo asi badda ku jira animo dabaalinaynin waa baddan shaqadeeda waa waxaa waaye waa waa ka bariisaysahay cunugga soo laabaa soo dhahaayo dhahay marka wuu diiday wuu ka diiday cunug dad kale u sheegay dad kale marka iyagana jaakadee wateen dabaal ma kasaayaan marka cunugga markuu saa uga soo laabahayo asna uu ka cabsaday cunuga saas ayay ku qaaday arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay aad u xumaayeen jawiga xeebaha soomaaliya lagana digaya in la tago waxaana aad u badanaya dhallinyarada ay qaadaysa badda bulshada ku dhaqan magaalada garowe ayaa sheegaya inuu xumaaday amniga magaalada ayna dhibaatooyin badan kala kulmayaan askarta maamulka puntland waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi
waxaa maalmihii lasoo dhaafay xaalado amni darro ah laga dareemayay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kalena ah caasimadda maamulka puntland qaar ka mid ah xaafadaha magaalada suuqyada iyo sidoo kale goobaha laamiyada ayaa waxaa lagu arkayey ciidamo cabtoy ah oo ka tirsan maamulka puntland kuwaasi oo dhibaato u geysanaya dadka rayidka ah qaar ka mid ah haweenka ganacsatada magaalada garoowe ayaa warbaahinta u sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamo cabtooy ah oo ka tirsan maamulka puntland kuwaasi oo dhibaato ba-an ku haya dadka shacabka ah waxay sheegeen in ciidankan oo hubkooda wata dhowaan xabsiyada laga sii daayey
maadaama aan nahay shacabka puntland waxaan ka cabanaynaa abni la-aanta dalka magaalada garowe maanta khalkhal badan baa ka jira cabtooy baa la soo daayay waana ciidankii dalka afar iyo labaatanka sac xaafadaha xabadaa ka dhacaya wax kormeero wax laga qabanayaa ma jiraan amni la-aan baa jirto magaalada garowe habeen walba xabadaa ka dhacaya cabsi iyo kur baan ku seexanaa maantana heer waxay maraysaa laga kala cararo oo nin walba uu yidhaahdo xaafadaha koonaha nafteeda uga baqaayayo cabtooy baa ii soo dhacaysa cabtooydu meel kale kama imaan waa wiilal soomaaliyeed waa ciidankii puntland qoryihii bay wataan duutihii bay wataan iyadoo dhisan ciidankeedu inuu haddana shacabkii dulmiyo horta xaq ma aha afar iyo labaatanka saacna xabad la isku ceyrsado annagu amni baan u baahannahay sidoo kale haweeneydan ayaa waxa ay sheegtay in wasiirada maamulka puntland ay keliya dadka isku sawiraan hadalkanna waxa ay jeedisay xilli uu ag joogay wasiirka warfaafinta maamulka puntland annagu haddaan nahay dadka ganacsatada ku nool magaalada garowana wasiir walba goortu noo yimaado igu sawir buu noogu yimaadaa laakiin nin dalka wax u qabta oo yidhaahda hooyooyinka maanta fadhiya war maxaa u baahan tihiin iyo maxaa dakhligeenu soo gala iyo maxaa dowladda caawinaada ka heshaan horta ma jirto maadaama maamooyinka soomaaliyeed oo hooyooyinka halkaa fadhiya ay yihiin waxna aan lagu caawinaynin aniga ilama qurux badna inuu nin walba intuu yimaado igu sawiruu ugu yimaado askarta maamul goboleedyada ayaa ah kuwa lagu soo tababaro wadamada dariska ah ee soomaaliya cadowga ku ah sida itoobiya kenya eritareya iyo kuwa la midka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kulan saacado badan qaatay loogana hadlayay qodobo muhiim ah ayaa ka dhacay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad lagu soo gebagabeynayay kulan ballaaran ayaa ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe waxa uu socday kulankan saacado badan kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gobolka maamulka degmada jilib culimada salaadiinta ganacsatada iyo aqoon-yahanada waxa uu daarnaa ama ujeeddada kulanka ayaa ahaa horumarinta dacwada ilaalinta waxyaabaha aan shareecada ogoleen iyo sare u qaadista ganacsiga noocyadiisa kala duwan kulanka kadib madasha waxaa laga soo jeediyey kelimado kala duwan oo lagu soo dhoweynayey waxyaabaha kulanka loogu arrinsanayey ugu horreyn kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa bixiyey wareysiyo kooban oo ay kaga hadlayeen kulanka bismillahi raxmaani raxiim shirka waa noo soo dhammaaday dabcan shirkan uu ka mid ahaa shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada gobolka wilaayada degmada culimada ganacsatada odayaasha dhaqanka arrimo badanaa looga hadlaya shacabki waxaad ka mid tahay dadka shirka ka qayb galay waxaa qayb ka ahaa sidii alamru bilmacruuf annaa cala lmunkar waxaa ka mid ahay oo kale sidii dacwada loo horumarin lahaa ganacsigaa kasoo qayb galay bal shirkan noogu warramay iyo waxyaabaha nooga hadlay wuxuu ahaa shir aad u weyn saacado badan la qaatay ee dhex maray walaayada iyo qaybo badan oo ummadda ka mid sida dee culammada ganacsatada qaybaha waxbarashada odayaasha runtii wuu ballaarnaa intaa kadib waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa kulanka soo gebagabeeyey isagoona bogaadiyey wadatashiga wakhti dheer yaan fadhinay niqaash dheerna waan galnay waxaa weeye talada aad dhiibteenno aada ayay mataqaana insha allahu tacaala inoo anfici doonta hadduu ilaaha idmo culimmada iyo nuqabada ganacsatada dhallinyarada iyo aqoon-yahanada maxaafadada jilib iyo maamulka gobolka ragga ka jooga oo dhanba talooyin fara badan iyo soo jeediyeen naqaashkuna wakhtigiisa aad uu u dheeraa in mataqaanaa dee ummaddii macruufka la faro oo wanaagga laga reebo waa shay muqadas oo aad u weyn weeye islaamkuna uu ina faray taana insha allahu tacaala waa midda maanta oo dhan aan u fadhino dadaalkeedii iyo mataqaanaa aan bixinayno lahayn ummadda sidii wanaagga loo fari lahaa xumaanta looga reebi lahaa kulankan ayaa ku soo aadaya iyadoo wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ay ku tallaabsanayso horumar dhanka waxbarashada iyo ganacsiga intaba warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon dhegeystayaal xilligan oo naga intaa